إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka masigawa ee wilaayada galguduud kamiin iyo qaraxyo ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka shalambuud iyo danow qaraxyo dhimasho sababay gaarina lagu gubay ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka masigawaay diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale dad rayid ah ku laysay duqeyn ay ka geystay gobolka amxaarada wasiirka warfaafinta maamulka puntland ayaa sheegay in haddii xasan sheekh uu ka garaabo qaladkiisa iyagana uu baryo ay soo dhoweynayaan raaligelintiisa dowladda federaalk ayaa sheegtay in ciidamada itoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya sanadka cusub ee maamulka la baxay jubbaland ayaa magacaabay gudi doorasho iyagoo tallaabadaasi ay diiday dowladda federaalk warbaahinta islaamigaha ee alfurqaan ayaa baahisay filim ku saabsan dhulboobka ay ku hoolan yihiin madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalk hoole in dhafiiqis iyo daaweyn ayaa ka socda isbitaalka deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka masigawa ee wilaayada galguduud kamiin iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shalambuud iyo danow wararkaasi waxaa inoo haya maxamed daahir dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ah galgaduud dagaalkaasi oo ahaa mid aada u xoogan ayaa looga itaal roonaaday ciidamada dowladda federaalka ah oo ugu dambayntii laga saaray deegaanka masagawaay wararkii ugu dambeeyey ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay shan askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana la helay magacyada qaar ka mid a askarta lagu laayay dagaalka ka dhacay masagawaay kuwaasi oo kale ah shucayb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf oo loo yaqaanay gomey maxamed cali weheliye muuse maxamed gacal dagaalka ka dhacay deegaanka masagawaay ayay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen qori bkm ah iyo saddex qori oo a k ah ciidamada dowladda federaalka ee ka badbaaday dagaalka oo dhulka howdka ah ku firxaday ayaa qarax xoogan lagula beegsaday duleedka deegaanka masagawaay qaraxaas ayaa lagu gubay gaari nuuca qooqanta ah oo ay la socdeen askarta dowladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay maanta kamiin iyo laba qarax la beegsadeen kulanyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow khasaare kala duwan ayaa dhabarka loo saaray ciidamada shisheeyaha diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale dad rayid ah ku laysay duqeymo ay ka geysteen gobolka amxaarada warkan mubaarak cumar ayaa ka waramaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo culus oo ay mar kale diyaaradaha xabashada itoobiya ka geysteen gobolka amxaara ee waqooyiga itoobiya weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka etoobiya ayaa dhaliyey khasaarooyin isugu jira naf iyo maal duqaymahan ayaa ka dhacay sida ay werinayaan goobjoogyaal degmada afjar ee waqooyi gobolka goojam duqayntan ayaa lasoo werinayaa inay ku waxyeeloobeen carruur iyo habeen uur leh inta la xaqiijiyey waxaa ku nafwaayey saddex iyo toban carruur iyo hooyooyinkii dhalay iyadoona duqaynta ka dhacday goob caafimaad sidoo kale diyaaradahan ayaa saddex yeer isxigaa waxay duqeymo ka geysteen deegaan hoostaga degmada durbayd ee waqooyiga gobolka goojam kuwaasi oo beegsaday suuqa weyn ee degmada dugsi sare iyo xarumo caafimaad oo halkaasi ku yiilay waxayna hay-adda sheegatay inay u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigood yahay dalka etoobiya ayaa sheegtay inay duqeymahan ku nafaayeen dad aad u fara badan colaadda dalka etoobiya ayaa faraha kasii baxaysa waxaana marka laga yimaado dagaalka jabhadda oramada sii xoogaysanaya dagaalka ay geysanayaan jabhadda mucaaradka ee fano oo si weyn ugu soo horjeeda nidaamka abiy axmed wasiirka warfaafinta maamulka puntland ayaa sheegay in haddii xasan sheekh uu ka garaabo qaladkiisa iyagana uu baryo ay soo dhoweynayaan raaligelintiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo cali aadan wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan haddii xasan sheekh uu ka garaabo khaladaadkiisa isagoona sheegay inuu xasan sheekh uu ka qaldan yahay ha yimaado lagu hana qabsado dee waa ogol inuu lagu hana qabsado ee waxaa weeyaan ninkii ninkii laga gardaran yahay dee lagu hana qabsada waxaa la yidhahdaa raalli iga ahow baa la yidhahdaa maxaan u aqbali weyne haddii uun uun xasan waa naga gardaran yahay hadduu gartiisa naqsanayo leeyahay een, anaa gardarhaa booyaalo raalli iga ahaada diyaar baan u nahay dhowaan ayay ahayd markii xasan sheekh uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalooyinka kismaayo iyo garowe isagoo soo raaligelinayo axmed mudoobe iyo siciid dani oo ay ku kala tageen siyaasad la xiriirta doorashooyinka ayaa hadda wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro amaba ay u yimaadaan walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga oggolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga oggolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan khilaaf ku dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa xargaha goostay iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo baxayaan warar la xiriira inay qoys kala taagan yihiin labada dhinac dowladda federaalk ayaa sheegtay in ciidamada etoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya sanadka cusub ee labadakunshaniyolabaatanka warkan waxaa inoo haya farxaan cali
cabduqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada etoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka etoobiya ayuu sheegay inay ka hartay howlgalka awsom tani oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin dhabnimadeeda waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya procedures ay jiro oo maaragta weli dhiman oo ah maaragta waqti dhow la shaacin doono dowladaha ka qayb qaadan doono invitationo loo diri doono marka maaragta marka waqtigaa la gaara ayaan ka hadlaynaa dowladaha cusub oo kusoo biiray iyo dowladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan laakiin dowladda etoobiya un baan ognahay oo hadda mishinka ka hartay intaasaa hadda wax rasmiga laga sheegi kara farqi aad u weyn ayaa u dhexayn doona horta number ahaan waa number aad u yar ayuu noqon doonaa labo goobaha ay joogi doonaanna goobo aad u kooban ayay noqon doonaan dad badan ayaa aaminsan in xitaa etoobiya haddii aanay ka mid noqon ciidamada midooda afrika ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay si iskeeda usii wadan doonto damaceeda ku aadan qabsashada soomaaliya maadaama haddaba kumanaan askari oo aan qayb ka ahayn admis ay ka joogaan magaalooyinka soomaaliya arrimahan ayaa u muuqda in madaxda dowladda federaalk ay ku jahwareerinayso bulshada soomaaliyeed iyadoo la xasuusta in madaxweynihii hore ee cabdulaahi yuusuf sanadkii labada kun iyo lixdii uu waddanka kusoo hogaamiyey xabashida etoobiya kuwaas oo gumaad arxandarro ah iyo xasuuq aan kala sooc lahayn u geystay muslimiinta ku nool geyiga soomaaliya maamulka la baxay jubbaland ayaa magacaabay gudi doorasho iyadoo tallaabadaasi ay diiday dowladda federaalka tafaasiisha warkaasi zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya maamulka la baxay jubbaland ayaa magacaabay guddi doorasho iyadoo tallaabadaasi ay diiday dowladda federaalka war qoraal ah oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobe ayaa lagu magacaabay guddi qabanqaabinaya doorashooyinka dadban ee uu qabanayo maamulkaasi arrintaas oo ay si adag uga hor timid dowladda federaalka axmed madoobe ayaa sheegay isagoo cogsanaya dastuurka gacan ku samayska ah ee maamulkiisa u yaalla inuu go'aansaday inuu magacaabo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha oo ka kooban ilaa iyo toddoba xubnood kuwaas oo ay shaqadoodu tahay inay ka shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashooyin dadban oo la saadaalinayo inuu axmed madoobe ku soo bixi doono durbadiiba waxaa tillaabada magacaabista axmed madoobe si adag uga hor yimid dowladda federaalka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa lagu cambaareeyey magacaabista axmed madoobe taas oo lagu sheegay inay ka hor imaanayso heshiiskii ay horay u wada gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowladda federaalka waxa ay cambaareynaysaa tallaabada sharci darrada ah ee axmed madoobe uu ku magacaabay guddiga isdoorasho waxaana ay uga digaysaa tallaabo kasta oo sharci darro ah taas oo abuuri karta qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah axmed madoobe inay difaacdaan awoodahooda ayna oggolaan inuu maamulo qof aanay iyagu raalli ka ahayn tani oo ka dhigan in siyaasiyiinta ka soo horjeeda axmed madoobe ay ishubeeyaan dowladda federaalkana ay arrintaas ku taageerayso war-saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in mudaxileedka axmed madoobe uu ku ekaa agoost labada kun saddex iyo labaatanka intanne uu xafiiska ku joogay is-afgarada dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa muuqda in khilaafka ka dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe uu gaaray halkii ugu sarraysay maamulka jubbaland ayaana ku eedeeyey dowladda federaalka inay siyaasadeynayso arrinta ciidamada oo ay waddo qorshe ay ciidamada dowladda federaalka uga saarayso deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose warbaahinta islaamigaha alfurqaan ayaa baahisay filim ku saabsan dhulboobka ay ku howlan yihiin madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka warbixintani waxaa inoogu diyaariyey cabdisamed cabdulaahi
kani waa muuqaal loogu magacdaray dhulboobka muqdisho mandhaqan dowladeedba waxaana baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan muuqaalka oo soconaya muddo konton daqiiqo ah ayaa wuxuu soo bandhigayaa heerka uu gaarsiisan yahay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ay qabaan bulshada magaaladaas ku nool waxaa la arkayaa qoysas aad u tiro badan oo ka cabanaya dhulal ay iyagu lahaayeen oo ay dowladda federaalka ah si xooga uga qaadatay waxaa sidoo kale muuqaalka lagu soo gudbinayaa qaar ka mid ah wadiiqooyinka ay dowladda federaalka u adeegsato dhulalka ay dadka rayidka ah sida qasabka ah uga qaadato qaar ka mid ah dadka muuqaalka ka soo muuqanaya dhulalka laga boobay waxaa ka mid ah guryo si caadi ah loo degan yahay goobo ganacsi isbitaallo goobo waxbarasho iyadoo xitaa qubuurihii dadkii ku jiray laga soo saaray awood aan hooyada bartaas uga aqoonsada baliyey inuu ano nool oo ujeedo inta la qaado oo qatarbiil la geliyo oo badda lagu shubo sababtay tahay meydka hooyada ma aqoonsan karo waaradkan uu noogu asturan yahay waa soo booqanaa qalbiga igu dego arrin aad u culus oo waad dareemaysaa bulshadoo dhan wuu saameeyey arrin murugo lahay nagu noqotay wallaahi eedaday taqriiban waxay aasan tahay ku qiyaasaa muddo saddex sanay aasan tahay waa saddex sano ku dhowaad eedaday keliya maahane oday adeerkay xataa waa uu ku duugan yahay eelo fara badanoo noogu duugan dadkii dhowr iyo toban sano ka hor ku duugnaa arrintaas waxaan is leeyahay arrin aad u culus waaye sidii lagu raadin lahaa qaaraa qubuurahoodii aan la'nay ilaa hadda aan raadinayno dadkeena meelaha geena ma hayno qabuurina qaar way kala dhunsan yihiin dad saraakiilaan u wada duwan oo dalku u dhimanaya yaa hadda waa la bixinaa dillo ganacsataa laga ganaa dillo eesh faa'iido waxaa xusid mudan in muuqaalka ay ka soo muuqanayaan saraakiil heer guuta sareeye gaaray kuwaasi oo ka cabanaya dhul iyagu lahaayeen oo si qasab ah dowladda federaalka ay uga qaadatay
anigoo ah sareeye guuta mahdi aadan cali waa madaxii hore hoggaanka dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dacwad ka ahay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka dhul anigu aan ku leeyahay degmada madiina waaxda xalane oo meesha le amison xayndaabka u xiran ayaan waxaan ku lahaa dhul gunaanadkii waxaa dardaaran culus siinaya bulshada muqdisho nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir arrimaha la yaab kale oo aan marra maaragtay ummadda caqliga saaxiibka ah ay qaadan karin waxa weeye ninbaa la dilahayaa ama wiilkiisaa la dilahayaa xaaskiisibaa la kufsanhayaa dhulkiisibaa la dhacahayaa waxay leeyihiin dowladda cadaalad baan rabnaa dowladda cadaalad baan ka rabnaa dowladda ay sheegahayaan waa kuwa dhacaya oo saraakiishoodu dhulkii boobaysa oo ciidamadoodii gabdhaha kufsanhayaan oo laynhayaan oo xasan gurguurta madaxda u yahay dowladda maaragta ay sheegahayaan horta waa tii dhibaatada u geysatay marka ummaddaha waxaan leedahay war caqligiinnu ha soo noqdo yahuud iyo haddii likuurun yahay iyo riddo ka heli maysaan cadaalade cadaaladu alle xaggiisa idinka jirtaa damiirkiinnu ha soo noqdo nin gaalahoo aan kuu naxahayn maaragtay naxariis ka heli maysid ilaahay naxariis weydiista kitaabkiisana ku midooba boqolaal kunoo waxay rabtaa beegsata cadowga biirjeexayaal bay rabtaa baqaqan yeelayn birtoo laga aslaabay rabtaa boori cunayaasha shacabkoo baraarugay rabtaa oo la baradiinta waxba yaanan sii badinin hadal waa ka baxayaane baraandir si gooniyahay rabtaa oo baryo ilaah
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hoole indhafiiqis iyo daaweyn ayaa ka socda isbitaalka deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose cabdifataax faarax diiriye ayaa warbixintani ka waramaya waxaan joogaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose halkaasi oo ay ka socoto barnaamij la xiriira indhafiiqa oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kunyabarow iyo deegaanada hoos yimaadaba dadkan ayaana isugu jira dad da-a iyo caruur intaba kuwaasi oo loo qabtay adeegii ay u baahnaayeen oo ah in indhaha loo fiiqo dadkan ayaan ahaa kuwa in muddo aan indhahoodaba aanay waxba ka arkin laakiin saakay ay dib indhahoodii ay u heleen dadka qaar ayaa inoo sheegay in laba sano oo aan indhahay waxba ka arki jirin xitaa tiro haddii la tuso aanay arki jirin wax kasto xitaa ay ka hor yimaada in aanayba arki jirin laakiin ay dib u heleen indhahooda iyagoona markaasi ku shukrinaya rabbi weyne dhakhaatiirta ayaana kuwa aad u mashquulsan oo ku mashquulsan sidii ay u qaabili lahaayeen dadka markaasi u baahan in adeega indhaha loo qabto iyagoona dadka ay soo buux dhaafinayaan isbitaalka qaarna ay ku jiraan qolka qaliinka oo markaasi lagu fulinayo indhafiiqii ay u baahnaayeen haddaba waxaa ii suura gashay inaan su-aalo weydiiyo qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay indhafiiqan waxaana arkaysaa farxadda markaasi qofka markaasi indhaha loo fiiqay sida uu u faraxsan yahay oo indhihiisana uu wax ku arko isagoona markaasi aad ugu mahadinaya indhihiisa maadaama uu dib u helay magayga waxaa la yidhaha diday diday jurxaa la yidhaha weli waxaan u mahadnaqaa ilaahay subxaana wa tacaala anugu meeshaan warkama hayn ilaahay ilkiin kulmiyey oo saan iigu fidiya mahadda ee weli aan sii haa mahadda labaad waxaa la dhaqaa diirtii intaan noo soo gurmato saan noogu soo dadaashay wax noo qabatay ilaahay idinkana gacantiina barakaa noogu dheha ununkana isha maxaa kaaga dhacay kolkii hore ishaaniya haw bahasha iigu dareed waxay xaasxaasiyad baha la yidhaha horta ka bixi waayey jugajugana waa iga gaarin laakiin dhibaatada ugu weyn oo ka heri weysa ciid xasaasiya welina jirka waa iga jirtaa ilaa ishaan waxay aheeday adiga muddo shan sano camala wax ma arkayn walax uun humaaga inaan arko caawa caawa caawa camala maahan wax kale ma arkayn waxaan dhihi lahay cidda ilaahay mataqaanaa u nasiibay inaad kasoo gaarto haddaad maqasho meelaad kasoo gaarka haddii joogto ood soo dedegsatood mataqaanaa naftaada u soo hortay in walaalahan intay joogaan aad ka faa'iidaysta intaasaan kula tali lahay
macalin maxamuud alla idhahaa marka ka waran indhahaaga haddeer alxamdulilaah waa ujeedaa hadda uma jeedin faraha qofka qofka halkaas taagan uma jeedin tan hadda waa isku damuujiyey alxamdulilaahi dadka meesha taagan oo dhan waa ujeedaa ilaa kaas ilaa kaas ilaa kaas kolka hore marka aad hal ilaa xirta sidee ahayd marka wax aan uga jeeday malaha hal xabo ugama jeedin alxamdulilaahi ilaaha ku mahadsan baacdallaahi muslimiintii noo noo keentay istaalkan khayrka badanee noo dhistay ayaa ilaahay
ismaxadiyan sidoo kale waxaan waraystay dhakhaatiirta waxayna ii sheegayeen in ay ku mashquulsan yihiin barnaamijkan oo ay ku guda jiraan ilaa xalayna ay ku mashquulsanaayeen dhakhtarka markaasi fulinaya barnaamijkan indhafiiqa ayaana waraysi la yeelanay waxaana waraysigaasi uu ku bixiyey talooyin la xiriira markaasi dadka indhaha loo fiiqay isagoona talooyin u soo jeediyey dadka indhaha markaasi loo fiiqay iyo dadkaasi markaasi u baahan in indhaha loo fiiqo waxaana dhegaystayaasha u soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna dambe insha allah oo aad kaga bogan doontaan waraysigaasi oo uu dhakhtarka bixinayo waa anigoo cabdifataax faarax isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo ay ka socdaan barnaamij la xiriira indhafiiqa warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa